Shirkadda Afurka Dhismaha Guddiga Hubinta Tayada iyo Kormeerka Badqabka Kalluunka Soomaaliya ayaa ka furmaya magaalada Muqdisho welibana ku qaybgalaya wasiiro xildhibaano xubno ku dareera bahda kalluumaysiga iyo wakiilo ku dareera hay'ado caalamiga ujeedka shirkunya weliba laga dhisaya guddi si rasmi ah kormeerawa tayada kalluunka badqabka amowka iyo horumarinta habraacyada hubinta tayada kalluumaysiga Soomaaliya munaasabadan iyo weliba lagu waday in la kabandhiga qorshayaal oo lagu horumariyo warshido kalluumaysiga iyadoona diiradda laga saaray ilaalinta tayada iyo badqabka kalluunka si loo hubiyo inuusan qalamo suuqyada gudaha iyo dalka bilaashaya wasiirka beero xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Mareeye iyo wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa bogaadiyay shirka waliba oo sheegana in mashruucu muhiim u saameeyo dhaqaalaha dalka een waxaad ogtihiin markii laga hadlayo kalluunka een Soomaaliya ama kalluunkaba mas'uuliyadda ugu weyn ee caafimaadka kalluunka markii laga hadlayo waxaa een mas'uuliyadda ka saaran tahay livestock ama wasaaradda xanaanada xoolaha oo bixiso shahaadada ay ku dhoofaan waxyaabaha caafimaadka oo oo kalluunka ugu horeeyo oo xoolaha ay ku jiraan marka ani waxaan dhihi karaa saaxiibkay shaqo wanaagsan ayuu qabtay wuxuu naga saaciiday mas'uuliyaddii annaka nagu koobneed wuxuu u sameeyey inuu ballaariyo oo si guud ay noqoto maadaama burbur badan uu soo gaaray sektarkan culays badanna uu saaran yahay sidii loo heli lahaa malaay tayadiisu ay wanaagsan tahay waxaan dhihi karaa wasiirka wuxuu qaatay kaalin muhiima uu nagu caawiyey shaqadii annaka aan lahayn in aad loo bilaariyo oo la qurxiyo wasiir waxaan ku leenahay hore u soco waxaan rabnaa tiimamka ka soo shaqeeya arrintan inaan dhammaantood aan idhaahno aad iyo aad iyo aad iyo ayaad u mahadsantihiin ama hay-adda cuntada bidqabka cuntada ee soomaaliya oo kulligeen aan iskula jirno baan jeclaan lahaa laakiin haddii uun axmed noo bilaabay ama waanu ku dayanoo waanu qayqaybsan ama taasaa la samaynayaa anigu hadda dhow waxaan joogay shirkii kambaala food system food security ee africa waxaa loogu waxaa hadda february la dhisayaa africa food safety agency ayaa la dhisayaa oo tan aan sheegayo u dhiganta weli madaxweynuhu wuxuu codsaday in xarunteeda soomaaliya laga furo maadaama aynaan african union aasaasayaashina aynu ka mid ahayn xarunna aanay soomaaliya ku lahayn waxaan uu ka codsaday madaxweynayaashii iyo dowladii africa in hay-adda xarunteeda soomaaliya laga furo marka anigu waxaan soo jeedin lahaa intaa mid u dhiganta oo cuntada aanu hayno oo dhan safetigeeda iyo hagaajisa ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalo buluuga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya axmed xuseen aadan iyo ku warbiye guddiga waliyaawo ka shaqeeya doonana iyo muhiimadda uusa dalkan leya muxuu inoo faa'iideynayaa in haddaan ku qabto guddiga tayada iyo badqabka kalluunka soomaaliyeed maxaase guddi loogu bixiyey waxaan guddi ugu bixinay sida u samaysan yahay sharci ahaan ayaa waxay tahay inay guddigaas mimbar ka yihiin wasaaradda kalluumaysiga oo liidka ah wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda ganacsiga wasaaradda maxay ahayd caafimaadka iyo wasaaradda maaliyadda qolo tariifka qaabilsan qolo tareedka qaabilsan qolo caafimaadkii waa dee kalluunka xooluhu ka mid yahay sida la sheegay caafimaadka markii la yidhahdo xoola kalluunka waxa weeye fitan inuu qayb ka yahay oo waa haddii bandemic dalka ka dhaco waa in laga baalaa cudurrada dalka soo galay kalluunka waa in laga baalaa si loo korsaado marka waa inay og yihiin kalluunka noo dhoofahayo